bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subax ee royda muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka ayaa howlgal ku dilay horjoogihii nabaddiidka al-shabaab u qaabilsanaa gobolka shabeellaha dhexe beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe oo fatahaad webiga shabeel ka go'doomiyey waddooyinkii ay mari lahaayeen mirihii farakutiriska ay u haray kadib saamayntii webiga shabeelle dhinaca kale waxaa sii kordhaya fatahaadda webiga shabeel oo ka wada gobolka hiiraan waxgoradka waqooyiga gobolka galgaduud ayaa ku baaqan si shuruudna ah loo joojiyo dagaalka ka socda deegaanka xarabdhuule kuna lagu taageeraya hannaanka dhismaha golaha deegaanka gaalkacyo oo lagu qabtay magaaladaasi iyadoo ay ka qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey qulqulka fatahaad webiga shabeelle inay sare u kaceen iyagoo gaara deegaan horleb ka tirsan gobolka gaar ahaan degmooyinka ku teegsan mahadaay akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a suxufiyiin u dhasha dalka ruushka oo dib loogu celiyey dalkaasi shiinaha
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
subax wanaagsan mar kale waa talaado taarikhdan waa sideedda bisha sagaalaad sanadka labada kun iyo labaatanka kusoo dhawaada warkii oo fidsan ciidamada xoogga dalka ayaa howlgal ku dilay horjoogihii nabaddiidka al-shabaab u qabilsanaa gobolka shabeellaha dhexe waryahaga cabdirasaaq xaaji saleebaan ayaa warkaa inoo faahfaahinaya
ciidamada xoogga dalka oo ka feejigan dhagarta cadowga ayaa iska caabiyey weerar ay maleeshiyaadka al-shabaab ay isku dayeen in ay ku soo qaadaan magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidanka ayaa halkaasi khasaare xooggan ku gaadhsiiyey maleeshiyaadka weerarkaasi soo qaaday taliska ciidanka xoogga dalka ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab balcad ay ka laabteen iyaga oo wata meydad badan afar iyo toban maleeshiyaad ah ayay ciidamada xoogga dalku ay ku dileen magaalada balcad kuwaasoo ay ku jiraan horjoogayaal islamarkaasina uu ka mid yahay horjoogihii howlgallada shabeellada dhexe u qaabilsanaa kooxda nabaddiidka ee al-shabaab
beeraaleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa fatahaadda webiga shabeelle waxay ka go'doomiyeen waddooyinkii ugu dambeeyey ay soo marin lahaayeen meeraha farakutiriska ee u haray kadib saamayntii webiga shabeelle ku yeeshay gobolka waryahayga abukar maxamed bacadle ayuu warkaa inoogu soo diray jowhar
fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameyn ku yeeshay beeraleyda ku nool deegaanada hoos yimaada caasimada dowlad goboleed hirshabeelle ee magaalada joor waxayna sheegeen mirihii farakutiriska ahaa ee u badbaaday in ay la yihiin wadooyin ay ku suuqgeeyaan waxayna sheegeen in ay u baahan yihiin in gacan laga siiya sidii fatahaadahaasi looga hortegi lahaa waa kuwana qaar ka mid ah oo ka hadlaya saameynta fatahadu ay ku yeesheen magacu aajamaal maxamed cumar oo ku dhashay degmada tuulada banaani oo maanta joogna suuqa ee qasabka waxaan ahay dad oo maaragta oo beeraley eh oo oo soo saarka oo deeraha qasabkaana daarkaysiin xilli oo sanno oo horo waxaa la samay jiri beeraha ayaa waxaa oo maaragtay qasabka oo lagu tacbaayo shirkad jirjirta warshad eh oo sukor oo laga dhigo laasin xilliga hadda aniga aan joogno warshaddii waa burburtay gadaalahan dambe waa dadka aan ka iibinaa marka dadkii aan ka iibinaa si aan ogtiinba beeriyaadana webiga ayaa soo furtay beeriyaadana zaa'id ayaa fatahaad ayaa baxayba biyo-aanba beeraha oo qaar mooyaane kuwo kale si aad ogtiinba waxuma la soo qaba karo waayo biyo ayaa dhex yaali qasabka adiga sanad ama waa waa kuula mid tilaal waa mid farqis waaye midba si waale daawo u baahan yahay wax walbaas rabaaye dhaqaalo u rabiyaa qasabka dhaqaalo hadda oo lagu filayna meeshaa maku haysan maku hayne waa gasha qaar waa galeenbo qaar biyaha waa galeen qaar way kacentaan aysasay kaliyihiin biyaha waxuu adkaysuu bire dalaga kalaa goyla kansalaatada iyo galayda iyo wixii dhanaa go'een waa kuwa si fiican saameynay ku yeesteen cudur xataa waa socdaa kansalaatada iyo wixii dhan waa bukaan khudaarta dooman xataa wejiga dhexdiisaa lasoo maraa dhibkiira fadhiisi lacad waa laiska soo qaadi waaya wadadaa go'an mahadaa iyo joor kaliixaa waxay aad boqolkii lagu raacaa oo wareegas iyo waxaa laga soo galaa tuuligas baraka iyo kor aa laga soo galaa wadada aad ay xuntahay silac waa biyo ayadoo jajabsan haddana biisii galeenbo sanadlaa haddana cinka dhulka yaala haddana ayaga waxaa la keenaayo dadkii wax qaadi jiri meelay soo maraan la abo qaar ka mid a tuulooyinka hoos yimaada degmada mahadday jowhar balcadda ayaa fatahaada webiga shabeelle saameyn aada u xun ku yeesheen bokar maxamed bacade leh warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar
dhinaca kale waxaa sii kordhaya fatahaadda webiga shabeelle oo ka wada gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada ku dhowdhow magaalada beledweyne xarunta gobolkaasi hiiraan waryaha ibraahim maxamed geedi ayaa warbixintaa nooga soo diray beledweyne waxaa sii kordhaya fatahaadda uu sameynaya webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyadoona dadkii ugu badnaa ay ka baxayaan magaalada kuwaasi oo degan xaafadaha qaar ee magaalada beledweyne iyagoo kuwaasin ay saameyn ku yeesheen fatahaadda webiga shabeelle ku sameynaya magaalada beledweyne dadkan ayaa qaarkood waxa ay degayaan duleedka magaalada halka lagu magacaabo ceel jaalle halka kuwa kalena ay aadayaan deegaano kale oo ka tirsan gobolkan hiiraan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa xaaladaasi ka hadlay xaafadda buundweyn filtare waxaa soo galay biyo xalay ilaa saakay ciddiyararihayna waxaa waaye magaalkii waxaa ka jiro xaalad xun biyo magaalkii saameeyey marka waxaan dhihi lahay dowladda inay si fiican u shaqayso ay biyo xereyn si fiican ay samayso hadda waa dadaashay dadaalkan ay sii waddo xaafadda ceel jaalle mihii ciddi dhimaayo waa saalay ilaa hadda raroo ku jira hadda waa ka dhammaaday waa buuxdaa guriga waa buuxa waa ku jiraan biyaha ku jiro biyaha xalay nagu soo bilowdeen xalay xalay xalay saqdi dhex markay xalay alaabtay raroo ku bilaabay ilaa saaka ilmaha raree bismillaah magaca waa cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed bulshada magaalada aan ka mid ahay biibaxaa nagu soo baxday xalay toddobadii saac ilaa haddana dhafarkii xalay ilaa hadda ku joognaa xaafadda ceel jaalla ugu xanay wallaahi waxaan ka codsanaynaa dowladda inay waxaan biyahan ilu yeelaan oo meel loo sameeyo kaos meesha waxaa ku noola dad oo himaanta awoodin inay guuraan ay qaxaan wallaahi aad iyo aad xaaladdu xun tahay oo biibaxada markii saddexaad inagu soo laabanayso waaya dowladda waxaan ka codsan lahaynay inay xal u sameeyaan ee biyo meel biyaha maraan loo furaa anagoo jiifna waxaa arkay biyo barxadda dhooban ilmihi gacmaha lagu qaado iyadoo toddoba saxa weynmay tahay biyo ma jirin wallaahi xaaladdu iska xun tahay beledweyne biyaha waa markii saddexaad oo malayn ay soo baxayaan wallaahi aad iyo xaaladdu xun tahay weligeedna maga dhicin inay biyo ibraahim maxamed geedi radio muqdisho beledweyn
waxgaradka waqooyiga gobolka galgaduud ayaa ku baaqeen si shuruud la-aanaha loo joojiyo dagaalka ka socda dalka deegaanka xanabdhuure waryahiga maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warbixintaa nooga soo diray dhuusmareeb
waxgaradka degmooyinka ee deegaanada waqooyi ee gobolka galgaduud ayaa si isku mid ah waxaay ugu baaqeen in la joojiyo colaada dhowaan kasoo cusboonaatay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan aagga xanabdhure iyo qalanqale halkaasi oo dhowaan dagaal uu ka dhacay kaas oo ku dhex maray laba maleeshiya beeleed inkastoo lagu guulaystay in dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay la kala qaado iyadoona waanwaan nabadeed hadda ay soconayso waxgaradka ayaana waxa ay ku baaqeen in colaad waxgaradka ayaana waxa ay ku baaqeen in colaada lasoo afjaro islamarkaana wax waliba oo taagan miiska wadahadalka la keeno sidoo kalena wanaagga la iska kaashado wixii dhibaata inay ka midoobaan wixii oo ay iska kaashadaan wixii islaaxa inay iska kaashadaan waxaan baaq nabadeed u diraynaa gaar ahaan soomaali guud ahaan soomaali oo dhan gaar ahaana hadda dhibabka cusub ee gobolka dhexdiisa ka jira ayaan waxaan ugu baaqaynaa nabad waarta iyo wixii dhiba in macnaha fadhi iyo si degan lagu xaliya aan colaad iyo orod lagu xalin intaasna waa isla qaadanay ogaas maxamed keyse ogaas ayaa dhankiisa waxa uu biiriyey baaqa ku aadan in la joojiyo colaada kasoo cusboonaatay qaybo kamida gobolka galgaduud gaar ahaan aagga deegaanada xanambuure iyo qalanqale waxaan rabaa halkaan inaan baaq uga soo jeediyo ummadda soomaaliyeed meelkastay joogaan inay nabad ku wada noolaadaan khaasatan deegaanka galmudug oo runaantii maalmahan ay kusoo laalaabanayeen colaado ayagana waxaan leenahay si nabada ku noolaada waxaan rajaynaynaa beri subax haddii ilaahay ayadana safarkeenna uu noo sii socon doonaa oon ku rajaweyna inaan tagno uurshe oo sidaan iyo sal lamid aan ka rajayn doona haddii ilaahay idmo waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ku noolaada si nabadgelya iyo nabad iyo wanaag iyo khayr dhowaan ayaa dagaal laba maleeshiya beeleed waxa uu ku dhex maray deegaanka xanambuure ee ka tirsan gobolka galgaduud dhanka waqooyina ka xiga magaalada dhuusamareebe balse waxaa shalay lagu guulaystay in la kala qaado dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay iyadoona iminka goobihii lagu dagaalamay ay ku sugan yihiin ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan sida militariga booliska iyo nabad sugidda lana kala qaaday maleeshiyaadkii halkaasi ku dagaalamay waxaana hadda soconaya waanwaan loogu kala dab qaadayo dhinacyada ku dagaalamay deegaanka si loo soo afjaro colaada ragaadisay deegaanadaasi maxamed deeq cabdi maxamed radio muqdisho dhuusamareeb
kulan lagu taageeraya hanaanka dhismaha golaha deegaanka magaalada gaalkacyo ayaa xalay lagu qabtay magaaladaasi iyadoo ay ka qaybgaleen mas-uuliin ka tirsan maamulka galmudug iyo sidoo kale qeybaha bulshada waryahaga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaa inooga soo diray gaalkacyo
kulankan oo ay ka qayb galeen xildhibaano mas-uuliyiin qaar ka mid a musharaxiinta hogaanka maamulka degmada gaalkacyo iyo kumanaan ruux oo matalayay bulshada qaybahooda kala duwan ayaa lagu taageeray hanaanka lagu wado qaab dhismeedka golaha deegaanka gaalkacyo sidoo kalena lagu soo dhaweeyey hamigiisa hogaamineed musharax doctor cabdifitaax axmed barre oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka gudoomiyaha degmada gaalkacyo isagu markii u horreysay munaasabadda ka sheegay inuu u taagan yahay u tartamidda xilka gudoomiyaha degmada gaalkacyo oo xilligan uu ka jiro loolan adaga ugu horeyna qaar ka mid a waxgaradkii ka qaybgalay kulanka ayaa bogaadiyey hanaanka uu ku socdo qaab dhismeedka golaha deegaanka gaalkacyo kuwa xusay inuu yahay mid waafaqsan habraaca wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyagoo dhanka kalena sheegay inay soo dhoweynayaan musharaxiinta waxaan kugu soo dhowaynaynaa gaalkacyo oo gurigaadiia waxaan kugu soo dhowaynaynaa galmudug horay dhicii weeye iyo hawl sanaan mudan waa hibadii ay reer galmudug kugu hagoojeen waase hadafkii ay kaa dabceen hadalladoodii adigaa hoggaansho u ah hawsha beelaha hay-ad kaa sarraysa oo ma jiro lala hawaystaa hor ilaahay adigoon indhaha hoosu roganaynin u horsee dadkaadaan waxaad hilibka dhowrtay waxaan u baahannahay isbeddel badan waan u baahannahay waxaan u baahannahay gaalkacaygo inaad adduunyada ku xigtid oo aad mataanaysid ugu horrayso turkigu ku xigto wadooy wadannada kale inaad la saaxiibisid annagu dadkoo dhan waa isugu kaaya mid dhallinyaradoo dhan waa isugu kaaya mid musharaxiintu waa isugu kaaya mid
doctor cabdifitaax axmed barre musharaxa duqa degmada gaalkacyo isna uu mahad celiyey bulshada ayaa kulanka ka hadlay isagoona ku dheeraaday ka hadalka isbeddelka xilligan gaalkacyo galmudug ay u baahan tahay haddii aan ku guulaysto inaan helo codka iyo kalsoonida golaha deegaanka ee gaalkacyo si aan u noqdo duqa degmada waxaa qorshaha waxqabadka ee aan dadka iyo deegaanka ugu adeegi doono iiga diyaarsan barnaamij siyaasadeed ballaaran oo aan asaga oo faahfaahsan munaasabad kale ku soo bandhigi doono haddiise aan si dulmar ah u iftiimiyo qodobada ugu muhiimsan ee uu barnaamijku beegsan doono waxay noqonayaan kow amniga iyo nabadda amniga kaalkacyo waxa uu muhiim u yahay dhammaan soomaaliya oo dhan waxa uu saameyn togan iyo mid tabanba ku leeyahay dhaqaalaha iyo siyaasadda soomaaliya ka maamul degmo ahaan waxaan beegsan doonaa dhismaha ciidanka amniga ee degmada kaalkacyo qaadista iyo ka hortagga jidgooyooyinka la dagaalanka argagixisada darisaynta iyo wacyigelinta bulshada ugu dambaynna xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamanka galmudug oo iyaguna soo dhoweeyey qaab dhismeedka golaha deegaanka gaalkacyo ayaa ugu baaqay in dhammaan laga wada qayb qaato dhammaystirka iyo dhismaha maamulka degmada gaalkacyo ay tilmaameen in ay dani ugu jirto bulshada helitaanka maamul iyo nidaam sharci ah u adeega iyagoo dhanka kalena xusay inay si weyn usoo dhoweynayaan musharax cabdifitaax axmed barre aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa annaga waxaa nahay xildhibaano badan oo ka yimid caasimadda ee dhuusamareeb ujeedkaydana waxay ahayd xafladda tan aan ka soo qayb galno ninkan dhallinyarada aqoonyahanka inaan dhiirigelinno cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in qulqulka fatahaadda webiga shabeelle ay sare u kaceen iyagoo gaaray deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka gaar ahaan deegaanada ku teersan degmada mahadaay waryahaga cabdiraxmaan cumar xuseen wadani ayaa warkaa inooga soo diray jowhar
iyadoo weli ay sii socdaan waxyeelada biyaha fatahaadaha ee webiga shabeelle ay ka geysanayaan gobolka shabeellaha dhexe ayaa gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee maamulka gobolka ahna kusimaha gudoomiyaha maxamed cabdi sheekh xaandow waxa uu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee fatahaadaha waxaana sidoo kale gudoomiyuhu uu sheegay inay sii socdaan fatahaadaha islamarkaana dhibaatooyinka ay geysanayaan ay sii kordhayaan keliya mahadaay waxaa ka baxday toban iyo sagaal boqood oo midda ugu yar ee tiradeeda ama baaxadeeda ee la eg tahay labaatan iyo labo mitir jowhar gudoomiyaha degmada iyo dadkiisoo kaashanaan yani maamulkii gobolka waa iyaga laftirkood wax badan ay qabteen waxa ka baxay way yaraadeen sanadkan oo meeqooyihii bixi jiray waxaa un keliyoo naga baxay tugaarey oo ilaa hadda iyada lafteeda saameyn weyn ku leh dhankaas bare u baxday laakiin waxaa sanadkan aad iyo aad iyo aad boqoy ay ugu badan yihiin mahadaay waxaa keenaana waxay tahay dadkii oo biyihii webigiioo xaddhaaf wado buundadii sabuun oo biyo xireenkiioo qoryo ay xireen oo biyihii meel ay ka baxaan laayihiin isciirsigaas biyaha ay isceshteen aaweed ayaa dhibaatadaas keentay cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar
halkaa warkaad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana akhbaraadka dibadda suxufiyiin u dhashay dalka ruushka ayaa dib looga celiyey waddankaasi shiinaha laba suxufiyiin u dhashay dalka ruushka ayaa dib looga celiyey dalka shiinaha kadib markii ismariwaaw ka dhashay arrimo diblomaasiyadeed waxaana shan maamul kadib tuuro gashay in dib loo celiyo arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamada booliska shiinaha ay dalbadeen in labadan suxufiyiin ay walaystaan bill bate oo warbaahinta australia uga soo warama magaalada beijing iyo sidoo kale mayek smite oo isna uga soo warama shanghai ee isla warbaahinta australia ayaa waxaa su-aalo weydiisay wasaaradda amniga dalkaasi shiinaha ugu dambeyntiina dowladda shiinaha ayaa dib uga celisay waddankaasi guud ahaan warkiisa waxaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana intaas ayuu noogaga yahay saaxiibayaal ciduu dhaafana waxay markale kala socon karaan beydka internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho doodna